maanta waxaa magaalada baydhabo ee xarunta maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamanka dowlada soomaaliya rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamanka soomaaliya iyo wasiiro xukuumadda ka socda ujeedada baydhabo u yimaadeen waxa ay ku saabsan tahay in uu soo kormeero qaabka qabanqaabada ay u socoto maadaama magaalada baydhabo go-aanadii shirkii wadatashiga qaran ee muqdisho dhawaan lagu soo gebagabeeyey lagu go-aamiyey in labaatanka bishan aynu ku jirno shirka wejigiisi kale uu ka furmi doono balse gudoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu sheegay in shirkii labaatanka ahaa uu shan iyo labaatanka uu noqday oo xoogaha dib uu u dhacay ujeedada u yimidna socdaalkiisa ay ku saabsan tahay wax ka ogaanshaha xaalka qabanqaabada shirka meesha uu marayo iyo in uu la kulmo madaxda sare ee dowlada koonfur galbeed qaabkii loo wajihi lahaa arrimaha shirka iyo amnigiisa iyo kawarqabka wufuudda imaanaysa inuu sidoo kale uu hordhaca u yahay marka ujeedada ugu muhiimsan waa shirka ka dhici doona shan iyo labaatanka magaalada baydhabo oo isugu imaan doonaan madaxda dowlada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka oo lagu wajihi doono qaabka doorasho ee soomaaliya sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka marka gudoomiyaha baarlamanka waxa uu kormeerayaa meelo kala duwan oo magaalada baydhabo ka mid ah xarunta madaxtooyada ayuu kormeeray qeybaheeda kala duwan oo wufuuda imaan doonta la dejin doono ayna noqon doonto meesha shirka uu ka dhici doono marka socdaalkiisa intaas ayuu ku saabsanaa waxaana soo dhaweeyey madax ugu horeeyo kusimaha madaxweynaha dowlada koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi wasiiro ka tirsan koonfur galbeed xildhibaano bulshada iyo maamulka gobolka iyo degmada aad baa loo soo dhaweeyey ujeedada imaatinkiisana waa arinta aan kuu sheegay marka haddana wuxuu ku jiraa kormeer qeybo kala duwan oo magaalada ka mid ah waaya xusni yaa ku weheliya gudoomiyaha safarka mase sheegay waktiga uu sii joogayo baydhabo
si rasmiya muusan u cadaynin laakiin waxa uu sheegay inuu hordhaca uu yahay wufuudda shirkaa ka qeybgeli doonta ee magaalada baydhabo maalmaha soo socda imaan doona si shirka halkan ka furmaya ugu qeybgalaan tan kalena waxaa la socdaa wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya inkastoo maxaa layihahdaa uusan si rasmi ah u cadaynin xilliga ama waktiga wufuudda ay imaan doonaan laakiin waxa uu sheegay maalmaha soo socda in ay soo bilaabay doonaan ayna imaan doonaan isagana hordhaca u ahaa